wadanka yemen walaal waxaa ka jira duruufo bini-aadnimo aada u adag wadanka muddo iminka sanad laga joogo waxaa ka socday dagaal dhowr nooc leh dhinaca hawada oo duqeyn ay kaga socoto kooxo iska soo horjeeda oo wejiyo badan leh oo magacyo badan leh oo ahdaaf badan lehna dalkii ay ku dagaalamayaan marka waxaa jira magaalooyin kamid ah dhinaca waqooyiga dalka sida magaalada tacis oo kale oo iyagu muddo sanad ah loo diiday gargaarkii bini-aadnimada inay gaadhaan oo shacbigii iyo dadkii halka ku noolaa ay ku jiraan duruufo aada u adag oo bini-aadnimo marka anagu haddii aanu nahay kooxda qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka ka kooban ee guddiga anigu aan hogaaminayo waxaanu ku howlanayn bal kooxaha halkaa isku haya sidii la isugu keeni lahaa oo dabeetana shacbiga loogu turi lahaa oo gargaarka bini-aadnimada loo gaadhsiin lahaa waa gartay gargaarka bil-aadanimo dhinac ka mida maaha dhinacyada dagaalamaya maxaa loo horjoogsaday oo u diidayaan kooxaha dagaalamaya arrintani waxay ahayd arrin bilihii ugu dambeeyey soo shaacbaxday kooxda labada kooxood iska soo horjeeda waa waxay u adeegsanayeen oo heelad dagaal ay ku ciqaabayaan kooxda kale iyagu ay kasoo horjeedaan marka waxaa loo diidan yahay wax kasta oo gargaara inay meesha ay gaadhaan si kooxdaasi loo ciqaabo looguna khasbo inay isu dhiibaan amaba loogu baabi'iyo macluul iyo iyo maxaanku idhahdaa nafaqa la-aan ay ugu baaba-aan waa arrin beryihii dambe ay suuriya iyo yemenba ay kasoo shaacbaxday oo xeelad dagaal loo isticmaalayo waa gartay bal marka waxaad iiga warantaa xaaladda dadka soomaalida ah ee deegaanadaasi ku dhaqan sida ay tahay wallahi dadka soomaalida halkan aad bay ugu dhiban yihiin waxaa jira soomaali fara badan oo halkan ganacsiya ku haystay dad fara badan oo ku ladnaa markii ay duqeynta sacuudigu hogaaminayo ay ka bilaabatay hantidii iyo guryihii iyo wixii ay lahaayeen waa laga baabi'iyey soomaalida waxa weeye aad iyo aad baad yani uga xumaanaysa uga naxaysa waxyaabaha ay k xaaladda ay ku sugan yihiin waxay ka dawarsanayaan masaajidadiibay ka dawarsanayaan hodheeladiibay ka dawarsanayaan suuqiibay joogaan meel kastoo aad marto waxaa jooga dumar iyo hablo iyo iyo rag soomaaliyeed oo dawarsanaya marka arrintaa iyada ah aad iyo aad baa mataqaana ay aniga ii ii dhibtay aad bay ii taabatay waxaa intaa dheer sixray maalin dhaweyto waxaan booqday saddex gobol oo gobolada tacis iyo iyo iyo gobol kale oo damaar la yidhaahdo waxaa saddexdaba jeelashoodii ku jira soomaali fara badan oo madaxdii goboladaas iyo barasaabadii waxay igu leeyihiin war dadka soomaalida annagu waanu jecelnahay oo walaalahayaga yacni dadkani dalkii ay kasoo jeedeen bal haloola hadlo oo bal meeshan halaga saaro annagu dembiye kuma haysano waa dad aan sharci lahayn xabadii iyo dagaaladii baanu halkan kaga soo xareynay dhaqaalo aanu ku ambabixinana ma hayno marka dadkii qaarna jeelashii bay ku jiraan oo dhibaatooyin xunxun iyo durufo adag bay ku jiraan qaarna suuqii iyo masaajidii bay ka dawarsanayeen marka arrinta iyada ah waxay u baahan tahay gargaar deg dega anoo ka faaidaysanaya fursadana waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed xusenhadii gurman jireen bal xuseen bal haddii aan ku weydiiyo dadka sidaasoo kale wadanka aanan u dhalanin ee soo galootiga ah dagaalada ay qabsadeen dhibaato intaasi la-eg ay haysato hay-adaha gargaarka laftooda miyeyse il gaara ku eegeynin oo aysan waxba u qaban karin wallahi anagu qiimeyn waanu ku sameynay waana sababtii aan u tegay bay ahayd hay-aduhu arrintaas way ku howlan yihiin laakiin waad garanaysaa hay-aduhu process dheer bay arrintaasu ay martaa haddii aanay dowladihii ay u dhasheen dadkani haddii aanay kaalin weyn anay ka qaadanna arrintaas waxba ka suurtageli mayso maalin dhaweyto dad ethoobiyan badan baa dalka laga saaray dowladoodii baa arrintaa lagala kaashaday oo dadku waxay u baahan yihiin waraaqo ay dalka kaga baxaan markii la kaxaynayana waa in wafdi ka socda dalkaasi uu dalkan yimaadaa oo kaxeeya marka soomaaliya waxaad moodaa inaanay arrintani la soconba oo madaxdii soomaalidu arrinkan inaanay kaba warhayn ethoobiyankii waxa weye maalin dhaweyto sideed boqol oo qof baa laga saaray dalka kuwa badan oo laga saarayna way jirtaa heedihii baana caawinaya qaramada midoobay marka soomaalidana gargaar noocaas waa loo fidin lahay laakiin arrinta meesha taalla waxay tahay xidhiidha lama soo samayn oo dowladdii soomaaliyeed xidhiir lama soo samayn oo arrinkii kaalin weyn kamay qaadan waxaanad mooda madaxdii soomaalidu inay ku howlan yihiin sidii doorashada ay ugu soo bixi lahaayeen arrintaasuun inay ay tahay ahmiyadda koowaad oo dadkii soomaalida dhibana aan warba loo haynba waa gartay bal waxaad iiga warantaa marka tira ahaan inta dadkaasi ay la eg yihiin dabcan dadku waa dhowr boqol masalan xabsi kamid ah saddexdii xabsi aan booqday waxaa ku jiray ilaa adigu dad laba boqol oo qof gaaray oo dhalinyaro u badan meel kalena dad boqol ka yar baa ku jiray adigu way badan yihiin marka waxaa intaa ka badan oo adigu aad iyo aad ad uga naxaysaa dumarka yacni hodheelada iyo maqaaxiyaha hortooda ka dawarsanaya iyaguna oo iyaguo caruur wata oo maxaanku idhahda ay kule ganacsi baanu cadan baanu joogi jirnay ganacsi baanu lahayn oo xaaladeedu way iska ficnayd oo meelo kala duwan ka yimi oo soomaaliya ah oo gobollo kala duwan ka yimi marka runtii arrintu aad bay u adag tahay arrintani waxay u baahan tahay dadkii soomaalida inay kaalin deg dega ay ka qaataan oo ay u gurmadaan bay u baahan tahay oo lasoo xidhiidhaan maamulada yani iska soo horjeeda ee dalkan imika ka talinaya